asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aan dhinacyada badan ka eegno innaga oo ku jaangoynayna dhaqashadeennii dhigashadeennii dhaalkeennii iyo dhitadeennii iyo dhowrashadeennii intaba waana xubinteenna murtida maanta ee hadba wax hor leh ku tusi karta dhegaystayaal sidaad og tihiin haddii eebba idmahayo xoolaha soomaalidu dhaqato waa kala duwan yihiin waxaase ugu muhiimsan saddexda caanaha macaan saddexda caanaha macaan waan isla garanaynaayo waa saddexdii aynu naqaanay saddexdaas iyaga ah ayaa haddana qaarna waxaa la yidhaahdaa nugul qaybna waxaa la dhahaa ishkin labada nooc ayaa loo qaybiya isla ishkinka laftiisa ayaa qayb ka mid a waxa ay leedahay nugul oo sida qoladan laba raaflaha loo yaqaano oo kaleento waxaa jira laba suule iyo laba raafle laba raafle waa wixii adhiga ah iyo lo-da oo kaleento ah wixii geela oo kaleento ana waa laba suulle sidaas ayaa loo qaybiya iyadoo xaaladdu sidaas u qaybsan tahay ayay haddana u kala adkaysi badan yihiin dhanka gaajada oonka iyo haydaarta nolosha waayaheedu ay leedahay haydaartaasoo laga yaabo inay kol hirig kula gasho kol kalena laga yaababa inay ku hagaajiso marka waxaa la yidhi saad ogtihiinba adkaysiga lo-du waa mid ka yar xitaa inta adhigu adkaysto waa marka ay oonka iyo dhanka biyaha joogto inta adhigu qado ama inta adhigu biyaha kalka usoo qatimo in ka yar ayay lo-du u qatintaa biyaha marka waxaa la yidhi iyadoo sanad barwaaqaa la jooga ayaa lo-da waxay ogeyd ballidii oo afka maraya oo ceegaaga kuwaasoo qaaqada tuuray haddii eebba idmahayo waxay kala ogeyd ceelashii oo waraabay iyadoo taas iyadaa ogeyd ayay lo-dii qatinkeedii gaadhay mar hadday qatinkeedii gaadhayna kumayna xisaabtaminba in balliyadii iyo ceelashiiba ay guri karaan markaasay lo-dii isdiyaarisay iyadoo subaxa diyaar u ah inay aroorto markay subaxaas isdiyaarisay ee ay tuuratay ee ay xaggaa iyo ceelkii u kaalmatay ayaa lagu yidhi xog deg dega ayaa soo dhacday lo-y markaasay tidhi xogtaa deg degii maxay tahay saa la yidhi waxaa la yidhi balligii biyaha waa uu guray wuuna qalalay wax biyaho loogu tegahayaan ma jiraan lo-ey balligii waa guray ayaa lagu yidhi kolkaasay jawaab deg dega bixisay oo aan ahayn mid leexleex leh taasoo ah mid aynan ka labalabaynaynin inay ku dhaqaaqdo sababtoo ah dee iyadu biyo unbaa u daran meeshii biyo ku tuhmaysaana inay qoobka soo mariso ayaa ka go-an maxay tidhi marka waxaa la yidhi lo-ey balligii waa guray kolkaasay tidhi waan iska soo day bal waan iska soo day halkaas waxaan ka xasuustay mahmah cajiibahayd ayaa halkaa iiga bidhaantay taasoo la odhan jiray dawaco meeshay macal uga barato ayay macaluul ugu baktida tusaale ahaan dee lo-du meesha xareed ay shaf ka dhigto oo ay qalka la gasho oo ay caasha saa u geliso oo ay waatii la dhihi jiray lo lugteedii isku biyogefisaa ayay ku ogeyd balse waa looga dambeeyo waa qalalanya way ku qanci weyday markii la yidhi balligii waa guray markaasay tidhi bal waan iska soo day nasiibka ayaan leenahay lo-ey mahmahda maanta ee aan kusoo qaadanayno xubinteena murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi kunbuu afkaagu kaa celiyaa adinkaaguna kow kun buu afkaagu kaa celiyaa adinkaaguna kow